alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed allah wuxuu yihi waaatu الnisaءa saduqaatihina nixla waatuu siiya annisaءa dumarka siiya saduqaatihina meheradooda siiya nixlatan siin siiya ama nixlatan xaalatihi naaxiliina qaar siinaaya siiya fa in tibna lakum hadday idin siiyaan oo niyadsami idinku siiyaan can shay-in wax markaa minhu ka mida markaa meherka nafsan ay min jihati nafsin xagga naftooda iyagoo raalli ka ah idin siiyaan fakuluuhu cuna nafsan waa tamyiizun muxawalun cani ilfaacil waa tamyiiz laga soo gediyey faacil laga soo gediyey asalku wuxuu ahaa fain taabat anfusuhunna saasuu marka ahaa markaasaa tamyiiz laga dhigay waa tamyiiz laga soo xawilay faacil laga soo xawilay hadday idin siiyaan oo raalli xagga naftooda iyagoo ay ku san tahay oo raalli ku tahay ay idin siiyaan wax ka mida meherkii fakuluuhu cuna hanii'an xaaluu markaa wanaagsan yaho bogaadin leeyahay yacni xalaal yahay culamada qaar tayiban bay ku fasirayaan qaar xalaalan bay ku fasirayaan yani waxaa loo jeedaa yani xaalaydaan dembi ku qabin marii'an hunguri mar xaaluu leeyahay oo wax dhiba aanu idin lahayn yacni xataa ma'aalka iyo aakhiro marka aanu dhibaato idin lahayn cuna marka meherka magacyo badan buu leeyahay nixla la yidhaahdaa sadaaq baa la yidhaahdaa ujra la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa mahri baa la yidhaahdaa caqri baa la yidhaahdaa asmaab badan buu leeyahay marka magacyada uu leeyahay bay ka mid tahay sadaaq iyo nixlo iyo ay ka mid yihiin aayaddan waxay kutusinaysaa dumarku meherka waxay ka cafiyaan inuu cafismayo taas yada ah ay aayaddu ku tusinaysa ninku markuu nool yahayna waa ka cafin karaan hadduu dayn ku ahaa meherko aanu iska bixin markaa lafteedana waa cafin kartaa hadday raalli ku tahay waa cafin kartaa yacni war beenoo fakadaa jira oo odhanaya ruuxa nolol haddii wax lagaga cafin waayo waxa lagu leeyahay waxay doonaanba ha noqdaane markuu dhinto lagama cafin karo yacni warkaasi laa asaasa lahu min asixa yacni wax saxiixa ma aha a war khalad ah ruuxu xaqa uu leeyahay waa cafin karaa khiyaar baan u leeyihi lakin waxaa la shardiyey inay naftu raalli ku tahay waa inaan wax lagu dirqiyo oo lagu lagu khasbay waa inaynay ahayn allahu wuxuu yihi walaa tu'tuu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama warzuquuhum fiiha walaa tu'tuu ha siinina asufahaaa kuwa wax magaratada ah amwaalakum xoolihiina ha siinina allatii xoolahaasoo jacala allahu lakum uu ilaahay idinka yeelay qiyaaman wax noloshiinu isku taagayso oo noloshiinu ku kacayso warzuquuhum fiiha warzuquuhum masruufa kuwaa sufahada ah ee wax magaratada ee xoolaha lahaa fiiha yacni xoolaha ka masruufa waksuuhum waxna ka huwiyo ka arratira hadday dhar u baahan yihiinna dhar ka siiya wa quuluu lahum waxaa ku tidhaahdaan qawlan odhaah ku dhaha odhaahdaasoo macruufan wanaagsan ku dhaha aayaddu waxay sheegaysaa axkaamu alxajri wax ka mid a shayga ay u baabaystaan culamada fuqahadu baab alxajri bay aayaddu ku saabsantay xajriga waxa weeyaan waa cid tasarufkii xoolaha ay ku tasarufaysay ku takrifalaysay laga xidhay oo laga qabtay waxaana looga qabanayaa yani liajli safah asbaabo kala duwan baa xajriga u dhaca ah hadda kii safaha u dhacayey oo inaan ruux caqligiisu ku filayn aawadeed xoolaha looga xidhaayey bay aayaddu ku saabsantay ha ahaado ilmo yar oo sakiira ama ha ahaado ruux waalan ama ha ahaado mid xoolihii markaa daaddaadinayo oo luminayo oo dantiisa iyo maslaxadiisa aan garanaynin ama mactuuh waxay yidhahdaan yacni kuwaa dhammaantood tasarufka waa laga xidhaya oo xoolihii in la dayico oo la lumiyo lama doonaayo saas aawadeed bu ilahay wuxu uhi walaa tu'tuu sufaha'a amwaalakum ha siinina sufahada xoolihiina ha siinina xoolihi iyagu ay lahaayeen baa laga qabanayaa waayo xoolaha mujtamaca si guud ugu intifaacaya oo nafci iyo waxtar guud baa ku sugan waxaana loo nisbeeyey in dadka noloshoodu waxay ku qunto inay xoolaha ku sugan yihiin alati jacala allahu lakum qiyaama waxaa tasarufkaa looga xidhayaana waa dantiisa aawadeed haddii xoolaha lagu sii daayo u baabi'iyo hadhow wuxuu markaa isa soo taagayaa isagoo faramaran marka si ayn taasi u dhicin ayaa xoolihii tasarufka laga xidhayaa dantiisana loo xidhayo laakiin wuxuu u baahan yahay ee lagama maarmaankae daruuriga ah waa laga siinaya masruuf hadduu u baahan yahay waa laga masruufaya hadduu aradan yahay oo dhar u baahan yahay waa dharka waa laga siinaya hadday dhaxani jirto wuxuu dhaxanta ka huwado uu baahan yahay wuxuu dhaxanta ka huwada ayaa laga siinaya oo looga iibinaya yacni sidaas ayaa isaga dantiisii loogu ilaalinaya wixii daruuriya u baahan yahay saasaa looga siinaya hadduu laakiin yidhahdo cid baan wax siiyey waxa uu siiyey ma soconayaan lamana siinaayo waayo ruuxan wax ma bixin karaa la odhanaya waxyaalaha laga xidhayo ay ka mid tahay mar hadduu qofku safihi yahay waxyaalaha laga xidhay ay ka mid tahay tasarufkaas inuu wax iska bixiyo allah wuxu uhi walaa tu'tuu ha siinina assufahaaa kuwa wax magaratada ah amwaalakum xoolihiina ha siinina kaannahu xoolaha mujtamacu leeyahay allatii xoolahaasoo jacala allahu lakum uu ilaahay idinka yeelay qiyaaman wax noloshiinu ku taagan tahay uu idinka yeelay warzuquuhum arzaaqo masruufa fiiha xoolaha ka masruufa waksuuhum wax ka huwiya oo dhar ka siiya wa quluu lahum waxaa ku tidhaahdaan qawlan odhaah ku dhaha odhaahdaasoo macruufan wanaagsan waxaa dhici karta waqtiyada qaarkood inuu xanaaqo oo uu yidhaahdo xoolahayga baa iska haysataan yani eray yani markaa wanaagsan ku dhaha oo in isaga dantiisu loo hayo in wakti dhow la siin doono yani markaa hadallo wanaagsan ku dhaha wabtalu yatama xatى ida balaguu النikaxa fain anastm minhm rushda fadfacuu ilayhim amwaalahum allah wuxuu yihi wabtalu imtixaana alyatama agoonta xata ida balaguu nikaaxa ilama iyo goortay gaadhayaan guurka ay gaadhayaan imtixaana waxaa loo jeedaa ay qaan gaadhayaan fain anastum minhum rushdan fain anastum haddaa aragtaan minhum yaga aa ka aragtaan rushdan hanuun ay masaalixdooda iyo dantooda ku hanuunayaan fadfacuu ilayhim waxaa u dhiibtaan amwaalahum xoolahooda u dhiiba walaa ta'kuluuha ha cunina xoolaha israafan xaalaa kulloo faraysaan ha cunina ay musrifiina xaalaa tihiin si badan qaar u cunayo kulloo faraya aad tihiin ha cunina wa bidaaran ay wa mubaadiriina qaar ka degdegsanaya xaalaa tihiinna ha cunina an yakbaruu ay min an yakbaruu ama kibarahum weynidooda ay weynaadaan agoontu aa ka degdegsanaysaan taasna ha cunina xaal aa ka degdegsanaysaan ha cunina waa is leedihiin inta uu yaryahay oo sagiirka ah xoolihiisa kasii dharin yaan wax fiican ba kugu soo gaadhin kabira yakbaru waxaa loo isticmaalaa da'da ama kaba kabura kabura yakburu iyadoo waxaa loo isticmaalaa jidh ahaan in loo weynaado ama macnawi ahaan loo weynaado laakiin da'da arrinka ku saabsan kabira yakbaru baa loo isticmaalaa waa baabu farixa qul kunuu xijaaratan aw xadiidan aw khalqan mima yakburu fii suduurikum waa kabura yakburu waxyaalihii macaanida ku saabsanaa waxay ku timaadaa facula yafculu bay ku timaadaa waa baabu karuma waxyaalaha ku saabsan jismiga weynaaday laftiisa oo shaygu haddii markaysa markaa jismi weyn leeyahayna kabura yakburu baa loo isticmaalaa yani saasay culammadu ay ku tilmaameen qaarkood markay dabdinaya waatay yidhaahdeen kabirtu bikasri ilbaai fi sini waaridun mubaaricuhu bilfatxi laa hayru ya saaxi yani kabirtu bikasri ilbaai fi sin kabiro oo yani ba'da lahoos dhigaa da'day ku saabsan tahay oo ku soo aroortay waxay ku soo aroortay da'da mudaaricuhu bilfatxi laa hayru ya saaxi mudaariceeduna fatxu ku yimaadaa si kale kuma yimaado waa yakbaru wa fi ljismi walmacnaa kaburtu bidammiha mudaaricuhu bidami jaءa biidaaxi haddii jismi ama macno la sheegayo waa weynaaday jismi baa weynaaday ama shay macnawiyaa weynaaday haddii la sheegayana kaburtu bidami waxaa loo isticmaalaa in ba'da la godo mudaaricuhu bidami jaءa biidaax danuushari waa sheekh la odhan jiray oo culamada nuxaadda ka mid ah ayaa nadmiga lahaa waman kana ghaniya falyastacfif waman kaana ku kastoo ahaaday haniyan hani ahaaday falyastacfif ha dhowrsoonaado xoolaha agoonta ha ka dhowrsoonaado waman kana faqiira ku kastoo ahaaday faqiir oo caydh ahaaday falya'kul bilmacruuf ha ku cuno si wanaagsan ha ku cuno ay aklan multabisan ama mutalabisan bilmacruuf cunitaan macruuf ku dheehan ha cuno faidaa dafactum ilayhim amwaalahum faidaa dafactum markaad dhiibtaan ilayhim aa agoonta u dhiibtaan amwaalahum xoolahooda faashhiduu calayhim markhaati geliya wakafaa billaahi allah baa ku filan xasiiban ay muxaasiban xaalu wa xisaabo ilaahay baa ku filan ama xasiiban ay muxaasiban min jihati muxaasibin mid wax xisaabo xaggii allah baa ku filan waxaa ku bannaan xasiiban tamyiiz iyo xaal bay culamada qaarba mid mareen oo kafa ismiga mansuubka ka dambeeya miyaa la xaalaynayaa mise waa la tamyiizayaa fi qowlaan aayaddan ilaahay waxau inoo sheegayaa agoonta shardiga lagu siinayo loogu dhiibaayo xoolahooda laba shardi baana lagu xidhay ashart alawal waa inay qaan gaadhaan haddaynay qaan gaadhin xoolaha in loo dhiibo ma aha ashart athaani shardiga labaad waa in lagu arkaa rushdi iyo hanuun masaalixdooda iyo dantooda ay ku hanuunayaan oo garanayaan oo xoolihii dhowranayaan oo ilaashanayaan oo lexejeclo ay leeyihiin haddaynay xoolaha dhawrta iyo ilaashada aynay garanayn xaalka caynkaasna in loo dhiibo maaha labadaa shardi ilaa la wada helo xoolaha looma dhiibaayo see lagu ogaanayaa inuu rushdigii xasilay waxaa lagu ogaanayaa in la jirrabo oo la imtixaano saas aawadeed buu ilahay yidhi wabtalu lyataama imtixaana see loo imtixaanayaa waxay culamadu yidhahdeen markuu qaan gaadho wax yar baa loo dhiibaya lo odhanaya waxaa soo iibi inuu wax iska gorgorinayo oo wax iska baayacayo oo halka jaban uu raadsanayo oo in wax laga rido uu doonaayo iyo in wixii la yidhahdo uu iskaga tisaayo baa la kala eegaya isagaan hubsan shaygaasi inuu qiimaha joogo isagaan hubsan markaysagaa qiimihii ugu yacni markaa jabnaa inuu yahay hadduu iska iibsado oo wixii lagu yidhaahdo uu iskaga tisaayo yacni rashiid maaha rushdigii ma xasilin saas aawadeed waa inaan gacanta lasii loo sii dayn ya waa in tasarufkii sidii looga xidhaa ayaanta lagu arko inuu wax iska gorgorinayo oo wax iska hubsanayo oo xoolihii ilaashanayo oo yacni shayga marka laga iibinayo uu doonaayo qiimaha rasmiga ay leeyahay shaygu inuu gaadho ayaanta caynkaasa ayaa waxaa la odhanaya rushdiga waa xaasil dantiisi waa garanaya xoolahana waa ilaashan karaya marka jirrabaadda saas oo kalea loo jirrabaya ta kale wax yaroo loo dhiibo hadduu wada faraqo iska wada bixiyo yada lafteeda waxaa ka muuqanaysa inaan rushdigii xaasil ahayn aynu garanayaa wax la hadh wax hayso ilaasho sidaa waynu garanaya labadaa shardi marka la wada helo waa in loo dhiibaa xoolaha marka loo dhiibaayona waa in markhaatiyaa loo yeelaa fa idaa dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu calayhim waa qaطcan lilniزaac muran baa hadhow iman kara oo wuxuu odhan karaa kii xoolaha hayey xoolihiisii fartan ka saaro waa waa siiyey dhammaantood isagaa wada siin kuwii agoontahaa yaryaraana markay weynaadaan bay dib u qaanabi karaan ciddii xoolaha u haysay markaasay odhan karaan xoolihii nama siin ama wax ka midu la hadhay si aan muranka iyo gartaa aynay uba imanin ayaa la yidhi marka hore markaa u dhiibaysaan markhaatiyaal u yeela waa in markhaatiyaal loo yeelaa taas waxaa lagu jarayaa murankii baa lagu jaraya kaloo ilaahay aayadda inoogu sheegay xoolaha agoonta inaan laga cunin oo laga baabi'in walaa ta'kuluuha israafan wabidaaran an yakbaruu ruux hadduu qani yahay oo ladan yahayna waa inuu xoolihiisa ku kaaftoomaa xoolaha agoonkana u ilaaliyaa laakiin hadduu faqiir yahay xoolihii agoonka wax ma ka cuni karaa hadduuse wax ka cuno ma qaandhabayaayo inuu qaandhabaa ma saaran tahay mise ma saara culamada qaarkood waxay yidhaahdeen xoolaha agoonka wax waa ka cuni karaa laakiin waxa uu ka cunay waa dayn marka uu faqiir yahay gashi weeye iyo qaan uu ka amaahdaye mar hadduu dantoodi iyaga ilaalinayo oo ku mashquulsan yahay wax waa ka sii daynsan karaa haddii kale maya waxaasna markuu helo waa inuu iska bixiyaa waana sida cumar bnu khadaab laga soo wariyey radia allahu canhu wa ardaah alqowl athani waxa weeye in la yidhaahdo mar haddii xoolihii agoonta uu ku mashquulsan yahay oo iyaga uu ilaalinayo dantoodana markaysagaa uu ugu dadaalayo iyo sida uu u aslaxaah ee u habboon xaalka caynkaas wax waa ka cuni karaa laakiin wuxuu ka cuni karaa waxay culamada qaarkood yidhaahdeen ujro inuu qaato ujratulmisli inuu ujratulmisli qaato iyo inuu waxa weeye kolba sida marka adoo agoonka yani u u doorka roon waa inuu markaa yeelaa qadra alkifaaya iyo ujrat lmisli kolba ka u jaban agoonka xaggiisa u jaban waa inuu qaataa culamo badan saasay maraan waana sida shaaficiyada laftooda ay maraan jamaahiir u ahlicilmi saasay qabaan waxay leeyihiin inuu ujratulmisli qaato xoolahaas oo kale ruuxa ka shaqaynaya ee rogrogaya islaaxinaya mushqaayadda uu qaato iyo qadarka kifaayada uu u baahan yahay ee nolol ahaan ugu baahan yahay ee daruuriga ah labada kolba ka jaban waa inuu qaataa waayo iyada axsan u ah oo u door roon agoonka ilaahayna wuxu uhi walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilati hiya axsan xoolaha agoonka si kale ha ugu dhowaanina siba siday ka wanaagga badan tahay mooyaane agoonkii marna waxa u wanaag badan in ujro laga qaato ujratulmisli marna waxa u wanaag badan qadar alkifaaya inuu qaato intuu u baahan yahay inuu ka qaato marka kolba ka u jaban waa inuu ka qaataa labada qowlna waxaa raajaxsan qowlka odhanaya wax waa ka qaadan karaa waxaasina dayn kuma aha laakiin waa inuu xoolihii ugu dadaalayaa sida aslaxa ah ee ugu habboonaanshaha badan oo haddii in lagu baayac mushtareeya ay aslax tahay waa inuu ugu baayac mushtareeyaa haddii sida kale aslax u tahayna waa inuu u hayaa oo u ilaaliyaa ta u faa'iidada badan ee u khasaaraha yar waa inuu kolba u yeelaa xataa culamadu waxay yidhaahdeen laba baayac mushtaroo labadaba agoonku uu ka faa'iidayo haddii xoolaha in la geliyo haddii la geliyo laba baayac mushtar baa labadaba uu ka faa'iidaya laakiin mid baa sii faa'iido badan waxaa waajib ku ah ka haya xoolaha agoonta inuu ka faa'iidada badan u geliyaa u waajiba haddaanu ka khatar badnayn inuu kaa ugeliyaa waaj waajib ku ah waayo sidaasa axsana ilaahayna wuxu uhi walaa taqrabuu maal yatiim ila bilati hiya axsan qowlka cumar bnu khadaab laga soo raray oo ah waa dayn uu iska bixinaayo qowlkaas waa laga qawisan yahay waxaana u daliila in laga qawisan yahay waa midda koowaad ee daahirka aayadda allah wuxuu yihi waman kana faqiira falya'kul bilmacruuf lamana odrhan ha qaandhabo walaslu cadabu asalkuna waa inaynay jirin qaandhowgaas waa midda labaadee waxaa u daliila xadiidka cabdullahi bni camr bn alcaas oo yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam waxa u yimi nin dabeedna wuxuu yidhi laysa lii maal waliyatiim xoole malihi agoonna waa leeyahay oo bimacnaa agoon baan hayaa wuxuu u jeedaa agoon xoolo leh markaasuu nabigu wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam kul min maali yatiimik xoolaha agoonkaaga cun gayra musrifin walaa mubadirin walaa muta'asilin maalan adigaan ku israafayno ku loofarayn xoolana ka samaysanayn xoolahaagana aan xoolihiisa ku dhowrayn xadiiskana imaam axmed iyo abu dawuud nasaa-i iyo ibnu maajah iyo kayruhum baa soo wariyey waana xadiis xasana culamada qaarkoodna waa saxiixiyeen oo ibnu khusayma iyo ibnu jaruud iyo waa saxiixiyeen marka xadiidkan laftiisu wuxuu daliil u yahay inaynay dayn ku ahayn xoolaha uu agoonta markuu hayo ee uu dantooda ku mashquulsan yahay wuxuu ka cunaa inaynay dayn ku ahayn ayuu daliil u yahay xadiidku allah wuxuu yihi wabtalu yatama xataa idaa balaguu nikaaxa xukunka lagu sheegay agoonta ayaa ciddii kale xoolahooda la hayo ee looga mas-uul yahay yacni markaa safah iyo wax lamida loo hayo oo inta tasarufkii laga xidhay iyagoo sufaha ah loo hayo xoolahana iyaguna xukunkaas oo kale ay qaadanayaan allah wuxu uhi wabtaluu imtixaana alyataama agoonta imtixaana xataa idaa balaguu nikaaxa ay ilaa waqti buluugihim nnikaaxa ilaa waktigay nikaaxa ka gaadhayaan guurka ka gaadhayaan waxaa loo jeedaa qaangaadhnimada ilaa intay ka gaadhayaan culamada qaarkood waxay yihin xataad u aqaayo idaada ka dambaysana waa darfiyo bacdu ahlicilmina waxay mareen xataadu inay ibtidaa'iyo tahay idaaduna shardiyo tahay haddii lahay waa ibtidaa'iya idaada ka dambaysana waa shardiyana waxay noqonaysaa xataa idaa balaguu nikaaxa markay gaadhaan guurka fain anastu minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum oo ficlu shardiga iyo jawaabtooda iswaata ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga oo iswata ayaa noqonaya jawaabu shardigii shardiga hore fain anastum haddaa aragtaan minhum yaga ka aragtaan rushdan hanuun ay masaalixdooda iyo dantooda ku hanuunayaan fadfacuu dhiiba ilayhim yaga waxaad u dhiibtaa amwaalahum waxaa u dhiibtaan amwaalahum xoolahooda u dhiiba walaa ta'kuluuha ha cunina xoolahooda israafan ay musrifiina xaalaad tihiin qaal ku loo faraaya aad tihiin wa bidaaran ay wamubaadirinayo qaar dedeg dedegsanaya xaalaad tihiin an yakbaruu ay kibarahum weynidooda ka degdegsanaya oo doonaya inay ka sii gaadhsiiyaan cunitaankay xoolaha cunayaan xaalaad sidaa tihiin ha cunina waman kaana ku kastoo ahaaday haniyan mid hodana oo ladan falyastacfif ha ka dhowrsoonaado ha iska ilaaliyo xoolaha agoonta waman kaana ku kastoo ahaaday faqiiran mid caydha ahaaday falya'kul ha cuno bilmacruufi si sama ku dheehan yahay iyo wanaag ku dheehan yahay xoolaha agoonka ha u cuno macruufka waxaa loo jeedaa sida curfiga iyo caadada lagu yaqaano inay tahay si wanaagsan oo aan markaa xoolihii markaa la baabi'inayo alcurfu muxakam waatay culamadu yidhahdaan fa idaa dafactum markaa u dhiibtaan bimacnaa doonaysaan inaa u dhiibtaan baa loo jeedaa ilayhim agoonta aa u dhiibtaan amwaalahum xoolahooda bimacnaa aad rabtaan inaa u dhiibtaan faashhiduu calayhim markhaati geliya oo markhaatiyaal u yeela wa kafaa billaahi allah baa ku filan xasiiban xaaluu yahay muxaasiban mid xisaabaya uu yahay ilaahay baa ku filan lilrijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun lilrijaali raggu u sugnaaday nasiibun qeyb ama dheef nasiibkaasoo mima taraka ka mida wuxuu ka tegay alwaalidaani labada waalid ay ka tageen walaqrabuuna iyo qaraabada dhowaanshaha badani ay ka tageen walinnisaa'i dumarku u sugnaaday nasiibun qeyb nasiibkaasoo mima taraka ka mida kay ka tageen ay min aladii tarakahu alwaalidaani labada waalid ay ka tageen walaqrabuuna iyo qaraabada dhowaanshaha badanba ay ka tageen ka bedelo mima qalla nasiibkaasoo ka mid ahaaday mima qalla ay min aladii kii qalla yaraaday oo minhu ka mida xoolaha ay ka tageen aw kasura ama batay oo ka mida xoolaha ay ka tageen nasiiban mafruuda ay jacala allahu lahum ilaahay wuxuu u yeelay nasiiban qayb buu u yeelay mafruudan la faral yeelay ama qolo kasta oo ka midaba ilaahay wuxuu u yeelay nasiiban qayb qaybtaasoo mafruudan la faral yeelay oo la gooyey ayuu u yeelay waagii hore qabla alislaam dhaxalka waxay iska qaadan jiray ragga mudakarkee waaweyn baa iska qaadan jiro carruurta iyo dumarka midnaba islaamnimada ka hor lama dhaxal siin jirin carruurna lama dhaxal siin jirin dumarna lama dhaxal siin jirin dabeedna aayaddan baa soo degtay iyadoo ilaahay ku sheegaayo in dumarkuna dhaxalkooda ay leeyihiin aayadaha dambana waxay sheegi doonaan ubadka laftoodu nasiibka ay leeyihin bay sheegayaan marka qolo walba nasiibka uu ilaahay u qadaray ee u gooyey waa in la siiyaa aan qolona laga goosan qolona loo burin sida sharciga lagu xukumayna waa cadaaladda lafteedi wey waa cayn lcadl wax dulmi kuma jiro ilahayna isaga masaalixda og shay waliba si kuha siduu ku habboon yahayna ilahay isagaa garanaya marka sida uu xukumay waa in la raaca oo la hoggaansamaa waa inaan la ictiraadin oo la odhan maxaa qolada intaa loo siiyey maxaa qolada intaa loo siiyey alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir ilahay khalqiga abuuray waa garanayaa cid walba waxay xaqu leedahay allah wuxuu uhi lilrijaali ragguu u sugnaaday nasiibun qayb qaybtaasoo mima taraka ka mida min aladii kii tarakahu ay ka tageen alwaalidaani labada waalid iyo walaqrabuuna qaraabada dhowaanshaha badan ay ka tageen walinnisaa'i dumarkuu u sugnaaday nasiibun qayb qaybtaasoo mima taraka ka mida kay ka tageen alwaalidaani labada waalid iyo walaqrabuuna qaraabada dhowaanshaha badan ay ka tageen ka bedelo mima qalla nasiibkaasoo ka mid ahaaday kii yaraaday oo minhu ka mida waxay ka tageen aw kasura ama farabatay nasiiban mafruuda jacala allahu dalika nasiiban mafruuda ilaahay kaa waa ka yeelay nasiib iyo qayb la gooyo oo la faral yeelay وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه الله وحده وإذا حضر مركي يمادان القسمة قيبت أي سو حاضران ويمادان أولو القربى كوا قرابة أصاحبك أي يمادان واليتامى أقونت أي يمادان وأقون كلا والمساكين كوا باهن فقرة أي يمادان فارزقوهم منه كأرزاقه وحكم ذا السيئة وقولوا لهم وحكت هذا قولا أراه معروفا وناكسا كلها أراه ذا سو وناكسا أيضا علماء وحيسكو خلافين ما منسوخة لسوا محكمة بعض أهل العلم وحي يلادين آيات ولا نصحي laakiin jamaahiirta culammadu waxay qabaan aayaddu inay tahay muxkamah oo aan la nasakhin waana sida saxiixa ah waayo asal waxa weye adilada sharciga ah inay muxkamato mansuukho aynay ahayn alaslu fi aladilati asharciya alixkaam marka inta muxkamnimo lagu xambaari karo in naski xaggiisa loo weecdo oo la yidhahdo waa mansuukha ma aha waayo adilada waxaa u asala in lagu camal falo marka in la yaha daliilkaa laguma camal falaayo waa khilaaf alasli khilaafal-asligaa marka la maraayo wuxuu u baahan yahay daliil buu u baahan yahay looga fursan waayo marka sidaas aawodee aayaddu waa muxkama siday jamaahiir ahlicilmiba ku tageen saasaana saxiixa waxaanay jamaahiirulculamaa ku xambaareen warasad iyo dadka wax dhexlaya markay yihiin dad muddo kara oo wax bixin kara waa inay dad carruur oo sabiyaali aynay ku jirin xaalka caynkaasa waxaa la amrayaa intaynay qaybsanin dadka soo xaadiray qeybta ee yimi ee qaraabo leh ee agoon leh ee masaakiin leh inay wax ka siiyaan laakiin jamaahiirta culammadu waxay qabaan hadday dad sibyaan oo yaryari ku jiraan oo carruur ahi dadka markaa dhaxalka wax dhexlaaya ay ka mid yihiin inaan waxba laga bixin karin jamaahiiru ahlicilmi saasay yidhahdeen qawl daa'ifa ku tagtay waa jirtaa waa jiraa odhanaya maya markaa lafteeda wax yar baa laga siin karaa laakiin qawlkaasi waa daciif waxaana sawaaba siday jamaahiiru ahlicilmi ku tageen marka dad wada muddo karo oo xilasaamad oo wax bixin kara markay yihiin xaalka caynkaasaa la leeyahy xoolaha intaan la qaybinin ka hor dadkan duljoogta ah ee soo xaadiray yacni wax yar siiya xoogaa siiya taasna waa lama qadarin oo la lama xadayn intaas siiya lakin waa calaa xasab intay isla gartaan dad yar yar haddii carruurtood la carruur yar yar oo kale haddii xoolahood la qaybinayo oo agoon oo kale ay ku jiraan ama dad sibyaani ay ku jiraan walow agoon ba yaynay ahaane dadka dhexal joojinaya xaalka caynkaasa waa inaan waxba laga bixin waana in hadal wanaagsan lagu yidhahdaa waxaa lagu camal falaya waquluu lahum qawla macruufa xoolaha aanu qaybinayno xoola aanu leenahay ma aha marka waxaanu ka bixin karaa ma jirto inaga raalli ahaada inay hadal wanaagsan oo caynkaasa ku yidhaahdaan weeye badanka culammaduna waxay yidhaahdeen faarziquuhum minhu waa lilnadbi la liliijaab wax ka siiyada la yidhi waa sunnayn ee waajibin maaha allah wuxu uhi waidaa xadara markay soo xadiraan oo yimaadaan alqismata qaybta xoolihii lagu qaybinayo dhaxalka ahaa ululqurbaa kuwii qaraabada u saaxiibka ay yimaadaan walyataama agoontu ay yimaadaan waalmasaakiinu kuwii baahnaa ay yimaadaan faarsiquuhum minhu wax ka mida markaa siiya yacni intaan la qaybin ka hor wax ka siiya u tuura wa quluu lahum waxaa ku tidhaahdaan qawlan odhaah ku dhaha odhahdaasoo macruufan wanaagsan ku dhaha walyaksha aladiina law tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim falyattaquu llah walyaksha ha ka baqaan ay allaha allah ha ka baqaan aladiina kuwii ha ka baqaan law tarakuu hadday ka tegi lahaayeen waxaa loo jeedaa ay low qaarabuu an yatrukuu hadday ku dhowaan lahaayeen oo sigi lahaayeen inay ka tagaan min khalfihim yaga daboodo ay ka tegi lahaayeen ama ay sigi lahaayeen inay ka tagaan duriyatan tafiir dicaafan taag daran khaafuu calayhim u baqi lahaa hadday ka tegi lahaayeen ama ay ku dhowaan lahaayeen inay ka tagaan khaafuu calayhim way u baqayaan kuwaasi ha ka baqaan allah oo ubadka kayrkoodna yacni marka allah ha kaga baqaan falyattaquu llaha allah ha ka baqaan walyaquuluu ha yidhaahdaan qawlan orah sadiidan wanaagsan ha yidhahdaan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen walyaksha waxaa la qadaraya lafduljalaale walyaksha ay ku camal falayso oo walyaksha allaha macnuhu dhacaya bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa ubadkooda siday ugu baqi lahaayeen ubadka kayrkoodna markaysaga ha ugu baqaan oo ha ugu tudhaan marka waxaa lala hadlayaa kuwa awsiyada ah ee loo dardaarmayo ama cidda dardaarmayse naftu hayso dul joogta marka kuwaasaa waxaa lagu leeyahay u tura sidaa ubadkiina ugu naxariisan lahaydeen oo uga baqi lahaydeen inay eedaadaan oo ay dhibaata haleesho ubadka dadka kalena waa inaa u baqdaan oo maydka ruuxan dhiman doona ee naftu hayso ee doonaya inuu dardaarmo ha ku boorinina uun had ya jeer inuu dardaarmo oo dadka qaar baa waxay odhan jireen markay u yimaadaan qof naftu hayso ayay waxay odhan jireen waar ubadkani xoolaha waxay ku samayn doonaan adigu ma ogide adiga wixii ku anfacaya ka taliyo xoolaha markaysa markaa baxso dardaaran oo waxaya waxaa iga sameeya dhe waxaa siiya dhe waxaa yacni dardaaran markaa sameyn waxay ku boorin jireen qaarkood sadaqadda waktigaas markaasaa waxaa la amrayaa ubadkoodaba waa u baqi lahaayeen markay ka dhintaan ama ay ka dhiman rabaan oo ay waktigay dhimanayeen ay joogto waxay uga baqi lahaayeen dabadood inay dhibaatoodaan oo xoolo la-aan iyo dhibaata ay haleesho ayay ubadkooda uga baqi lahaayeen sida ay ubadkooda uga baqi lahaayeen ee uga baqayaan ubadka kayrkoodna ha u baqaan oo ha u tudhaan oo yaynay maydka ruuxa dhiman doone bimacnaa naftu hayso ee muxtadarka ee naftu kusoo xaadirtay yaynay had iyo jeer ku boorin inuu had iyo jeer inuu wax bixiyo waa inay yidhaahdaan markaysa waxaan intaa u daa ubadka ya saas yadaa waa inay ku yidhahdaan dardaaranka intuu nasiibka ulahaa hadduu ka badiyo waa inay ka celiyaan waktiyada qaarkood waa inay yidhahdaan suluska kaba yaree yani xooluhu waa yar yihiine ubadka si uu xoogaa ugu hadho wax yar markaysaga markaa ha noqoto waxaa dardaarmaysa marka macnaha aayadda looga jeeda waa saas allah wuxu uhi walyaksha ha baqaan ay allaha allaha ka baqaan aladiina kuwii ha ka baqaan low tarakuu hadday kaba tagaan oo dhintaan inay u baqayaan meesha iman mayso baqashadu intaynay ka tegin oo dhimanin ayay jirtaa laakiin qofku hadduu dhinto naftiisa iyo markaysaa markaa waxa weeye xaalad kalu galay caalam kalaanu joogaa werwarkii adduunye iyo waxyaalaha noocaasi markaa kuma xaadir aha hadduu mucadab yahayna naftiisaanu ka badinayn dhibaatada markaysaga haysata hadduu munacam yahayna oo loo nicmeeyeyna werwarkii adduunye waa ka hadhay oo sidaas aawadeed baqasho uu cid ka dambaysa u baqayaa meesha iman mayso marka low tarakuu marka la yidhi waxaa looga jeedaa muqaarabatu lficli wa mushaarafatuh ficilkii in lagu dhowaadaa loo jeedaa waa kuwii sigaayo ku dhowaaday inay ka tagaan yacani naftii baa hayso sakaraadkii baa kusoo xaadiray xaalka caynkaasa werwarka ubadka u werwaraya waa ku imanaya marka low taraku waxaa loo jeedaa yacni low qaarabuu an yatrukuu hadday sigi lahaayeen oo ku dhowaan lahaayeen inay ka tagaan min khalfihim duriyatan dicaafan iyaga dabadood tafiir ama ubad dicaafan taag daran khaafuu calayhim yacni ay lakhaafuu calayhim ma u baqi lahaayeen kuwa sifadoodu caynkaas tahay allaha ka baqaan oo ubadka hayrkoodna allaha kaga baxa kaga baqaan waatii xadiiskii ku soo aroortay waliya'ti ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa ilay man axaba an yuzaxzaha can الnaari wayudkhala اljana faltأti maniyatuhu wahuwa yu'minu biاllahi walyawmi اlآkhir waliya'ti ila الnaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayh xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey kii jecel in naar laga fogeeyo oo janno la geliyo kii sidaa jeceli geeridiisu ha u timaado isagoo ilaahayna rumeeyey maalinta aakhirana rumeeyey dadkana ha ula yimaado ha kula dhaqmo waxa uu jecel yahay waxa uu jecel yahay inay iyagu kula dhaqmaan marka siduu u jecel yahay ubadkiisa in loo naxariisto ubadkiisu inay xoolo haystaan ubadkiisu inayna dhibaatoon ubadka dadka kalena waa inuu sidaa la jeclaadaa falyattaquu llaha allah ka baqaan walyaquluu ha yidhaahdaan qawlan oraah sadiidan wanaagsan ha yidhaahdaan allah wuxuu yidhi ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulma inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara ina aladiina kuwii ya'kuluuna cunaayey amwaala alyataama xoolaha agoonta cunaayey dulman ay daalimiina xaalay yihiin qaar xadgudbay cunaayey xoolaha agoonta inamaa ya'kuluuna wax kalaba maahae waxay cunayaanuun fii butuunihim caloolahooda waxay ku cunayaan oo ku cabbaynayaan naaran naar wa sayaslawna waxay geli doonaan saciira naar olol badan ayay geli doonaan naar olol badan ayay geli doonaan aayaddan waxaa ku jira waciid ama goodi loo goodiyaayo cidda xoolaha agoonta dulmi ku cunta cunitaankana waxaa looga jeedaa takrifalka lagu takrifalo oo dhan baa soo gelaya haddii la cuno iyo haddii la cabbo iyo haddii dhar laga dhigto oo la xidho iyo haddii guryo lagu dhisto iyo haddii lagu takrifalo oo la bixbixiyo waa isku xukun saas aawadeed akliga la sheegay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan waxaa looga jeedaa takrifal oo dhan baa laga tilmaamaya waa min baabi iطlaaqi aljuz'i wa iraadat اlkul shay juz-a oo qaybaa la sheegay kulli baana loo jeedaa akligu ama cunitaanku waa qeyb takrifalka ka mida haddana takrifal oo dhan baa loo jeedaa marka shay gaaraa la sheegay ama khaas ah waxaana loo loo jeedaa shayga guud ee kulligaa baa loo jeedaa takrifal oo dhan baa loo jeedaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen xaqiiqa ahaan bay sidaa ku tahay iyo maya majaaz ahaan bay ku tahay qolada xaqiiqada tidhi waxay ka tilmaamayaan waa xaqiiqa curfiya curfiga haddii akliga la itlaaqo in takrifal oo dhan loo jeedo laga aqoonsanayaayo laga garanaya marka waa xaqiiqa curfiya bacdi majaaz ka cabirayna waa jiraan bacdu ahlicilmina waxay yidhahen waa min qabiil mafhuum oo waxay yidhahdeen mafhuumu muwaafaqaha xukunka laga qaadanayaa ama qiyaasun fi macna alasli waxaa la yidhahdo calaa kulli xaal dariiqadii la doonaba ha loo soo maro ama ha la yidhahdo nafyulfaariq weeye oo cunitaanka in la cuno iyo in si kale loogu takrifalo ama la xidho ama la bixiyo ama la gubo agoontii waa isugu mid uma kala duwana xoolahoodii in la luunsadaa yani markaa mid walba ku sugan marka nafyulfaariq baa ku sugan oo faariq muctabar oo udhexeeyaan jirin in la cuno iyo iyo in si kale loogu takrifalo marka waciidku wuxuu ku dhacayaa takrifal oo dhan buu ku dhacaya xoolaha agoonta takrifalka la iskaga takrifalo oo dulmi loogu takrifalaana waa min kabaa'ir dunuub dulman waxaa loogu qayday waman kana faqiira falya'kul bilmacruuf dee mid wax uga bannaan yihiin baa jira aynu soo maray saas aawadeed ayaa dulman lagu qayday ixtiraas bay faa'idaynaysa marka dembiyada kaba'irta waaweyn bay ka mid tahay xoolaha agoonta cunista la cuno ama takrifalka dulmiga ee lagu takrifalaa waayo aayadda naar baa loogu goodiyey inuu qofkaasi ma'aalkiisu ku dambayn doono inuu naar cuno oo siduu xoolaha agoonta u cunaayo caloosha ugu guraayey caloolaha ay ugu gurayeen ayay naartana u cuni doonaan marka tasmiyatu shay biictibaari maa ya-uulu ilay shayga in lagu magacaabo wuxuu noqon doonee ku dambayn doono noocaas weeyi noocaas weeyi inii araanii acsiru khamra marka la casrinayo la tuujinayo khamri ma aha lakin waa biictibaari ma yakun tasmiyatu shay biictibaari ma yakun shayga in lagu magacaabo wuxuu noqon doono marka la khamiiriyo dabadeed marka la miiro ee haddana la khamiiriyo ee la dhigo dabadeed buu khamriga ku dambayn doonaa haddana markii la tuujinaaye cinabkii laga tuujinayay baa khamri lagu magacaabay inii araanii acsiru khamra marka waa saas oo kale inamaa yaakuluuna fii butunihim naara adduunyada markan ay xoolaha agoonta cunayaan waxay cunayaan naartii lafteedii markaa ma aha laakiin maadaamay naarta sababayso oo sidaa xoolaha agoonta ay u cuneen ay naarta u cuni doonaan ayaa waxaa laga soo qaaday kaanahum ay naartii iminkaba cunayaan xadiiskiina waa tii ku soo aroortay saxiixeynka min xadiisi abi hurayra inuu nebigu yihi sala allahu alay slam ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dembiye waxaa laaga ka fogaado ka dheeraada toddobadaa dembina waxaa ka mid ahaa wa aklu wa aklu maali lyatiim xoolaha agoonta in la cuno markaa sidaas aawadeed waa in aad iyo aad la isaga ilaaliya xoolaha agoonta allah wuxu uhi ina aladiina kuwii ya'kuluuna cunaayey amwaal alyataama xoolaha agoonta cunaayey dulman xaala kawnihim mudaalimiin xaal ay yihiin qaar xadgudbay ay yihiin cunaayey inamaa ya'kuluuna wax kalaba maaha ee waxay cunayaan fii butuunihim caloolh caloolahooda ay ku cabaynayaan oo ku cunayaan naaran naar bay caloosha ku gurayaan yani wax ma'aalka ku dambayn doona inuu naar noqdo oo sidaa ay caloosha ugu gurayaan xoolahaas ayay markaa naarta u cuni doonaan wa sayaslawna waxay geli doonaan saciiran naar olol badan bay geli doonaan aayadda soo socotaa waa dheer tahay waktigana inta ka hadhay waa yar tahay sidaas aawadee waa iska joojinayna wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk